qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee kuliyadda ciidanka jaalasiyaad ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa waxa fuliyey qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta kuliyadda jaalasiyaad si uu isugu qarxiyo ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan hase ahaatee sida la sheegay ciidamada oo ka shakiyey qofkan xirnaa walxaha qaraxa ayaa rasaas ku furay taasoo keentay inuu goobta ku geeriyoodo dhinaca kale war qoraala oo ay soo saareen taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayay ku sheegeen in abbaare sideedii iyo barkii subaxnimo ee saaka ay ciidanka xoogga dalka toogteen dhagarqabe waxyaabaha qarxa isku soo xiray kaasoo damacsanaa inuu isku qarxiyo albaabka kuliyadda jaalasiyaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa qofka isku soo xiray walxaha qarxa toogtay inta aanu soo gaarin albaabka hore ee kuliyadda jaalasiyaad ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay ciidanka taliska ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay inay caddaynayaan inaanu jirin wax khasaare ah oo dhankooda ka soo gaaray qaraxaasi marka laga reebo qofka ay toogteen ee isku soo xiray walxaha qarxa qaraxan ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab kuwaas oo dagaal kula jira nidaamka dowladnimo ee soomaaliya afar iyo labaatankii juulaay ee sanadkan ayay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qarxa oo isku dhex miidaamiyey ciidamo saf ku jiray oo ku sugnaa xarunta kuliyadda jaalasiyaad iyadoo qaraxaasina uu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dowladda soomaaliya ayaa qaraxaasi u xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka kuwaasoo lagu tuhmayey inay fududeeyeen dhacdadaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho